bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min alaqwaali واlأcmaali lima tuxibh وtarضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda tobnaad ee suuraةu ibrahim allah waxau ihi subxaanه qaalat rusuluhm afi llaahi shakun faطir الsamaawaati wاlardi yadcuukum liyغfira lakum min dunuubikum liyغfira lakum min dunuubikum wayuؤkhirakum إilى أjli musamى qaluu in antum ilaa basharu mihluna turiiduuna an tasuduuna cama kana yacbudu aabaa'una cama kaana yacbudu aabaa'una faأtuuna bisulطaani mubiin waxaynu ku soo jiray casharkii xalay in ambiyadii iyo rusushii umamkooda loo diray umamkoodii ay ka hor yimaadeen oo ay beeniyeen oo ay kuna yidhaahdeen wa innaa la fii shakin mima tadcuunana ilayhi muriib waxay ku yidhaahdeen waxaanu kaga sugannahay shaki iyo madmadow waxa aada noogu baaqaysaan markay umamkii ambiyadii sidaa ku yidhaahdeen ayaa rusushii u jawaabaysaa qaalat rusuluhum rusushoodii waxa ay ku tidhi afi llaahi ma ilaahay ayaa shakun shaki ku sugan yahay waa maya waa istifaam inkaari oo bimacna nafyi ah laysa fi llaahi shakun ilaahay wax shakiihi kuma sugna afi llaahi ay afii wujuudi illaahi wa waxdaaniyatihi wa uluuhiyatih ma ilaahay jiritaankiisa iyo waaxidnimadiisa iyo rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa ayaa shakun shaki idinkaga sugan yahay allihii faatiri samaawaati samooyinka ka abuuristooda bilaabay ahaa ay khaaliqihimaa wa mubdicihimaa calaa gayri mihaalin saabiq allihii faatiri samaawaati samooyinka abuuristooda bilaabay iyo walardi arlada abuuristeeda bilaabay oo faatir waa kii bilaabay in loogu horeyn cidna aan kaga dayan oo khaaliq way ka xeel dheertay ma allaha samaawaadka iyo arlada abuuristooda bilaabay ee abuuristaa iyo makhluuqaadkiisaasiba ay astaan u yihiin iyo calaamad wujuudkiisa iyo waxdaaniyadiisa ma allahaasaa shaki idinkaga sugan yahay waa yaabe yadcuukum ilaahay waxa uu idinku baaqayaa towxiidka iyo iimaanka liyakfira si uu idinku dhaafo lakum idinka min dunuubikum ay dunuubakum dembiyadiina si uu idinku dhaafo waa marka minta sila ama tawkiid laga dhigo waayo dee alislaamu yajubu maa qablah haddii tabciidiyo laga dhigana waa haddii xuquuqulcibaad xuquuqda addoommada laga saarayo addoommadu waxay isku leeyihiin oo loo jeeda uun dee wixii kalea ilaahay idinka dhaafayaa min dunuubikum dembiyadiinii wax ka mid ah yadcuukum alla waxa uu idinku yeedhayaa liyakfira lakum si uu idinku dhaafo min dunuubikum dembiyadiina si uu idinku dhaafo oo wayuakhirakum uu idinku dibdhigo ilaa ajalin ilaa muddo muddadaasoo musaman la magacaabay ilaa muddo la magacaabay oo intaa ka dhimanaysaan ee ajashiina ka hadhsan ah ilaahay inuu dib idinku dhigo isagoon idin cadaabin qaaluu waxay yidhaahdeen umamkii hadalkaa hore waa hadalkii rususha oo laynooga xikaayoodo alla inooga waramay jawaabtii ummadahooguna waa tan qaaluu waxay yidhaahdeen markaa ummadihii rususha loo diray in antum ay maa antum idinku maydaan ahaanin ilaa basharun bani aadam mooyaane ama dad mooyaane mihlunaa annaka nala mid ah dad annaka nala mid ah oon waxbana dheerayn mooye wax kale ma tihidin turiiduuna waxaad doonaysaan bay yidhaahdeen rusushiiyey an tasuduunaa inaad naga jeedisaan camaa kii kaana ay ahaayeen yacbudu kuwa caabuda aabbaa'unaa aabbayaashayo waxay aabbayaashayo caabudi jireen ayaa doonaysaan inaad noo diidaan ee fa'tuunaa bal hadda noola kaalay oo la yimaada bisulطaanin bal xujo cad keena iyo daliil daliilkaasoo mubiinin cad oo daliil iyo astaan u ah in waxa weeyaan run ay tahay risaaladiinu qaalad waxay ku yidhaahdeen lahum iyaga rasuluhum rusushoodii ummadahoogii waxay ku yidhaahdeen in naxnu ay maa naxnu annaku maanaan ahaanin ilaa basharun bashar mooye wax kale maanaan ahanin bani aadam un baanu nahay iyo dad dadkaasoo midlukum idinka idinla mid ah walaakina allaha ha yeeshee alleh yamunnu waxa uu ku galladaystaa calaa man yashaa cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah ay binnubuwati waalrisaala ilaahay cidduu doonee addoommadiisa ka mid ah nebinimo iyo risaalo ayuu ku galladaystaa wamaa kaana nooma ahaanin lanaa annaka nooma ahaanin ay maa saxa wala staqaama wax suurtagal ah oo annaka noo ahaaday ma aha an naatiyakum inaannu idinla nimaadno bisulطaanin xujo iyo daliil ama mucjizo inaannu keenna annaka suurtagal nooma aha ilaa biidni illaah ilaahay ogolaanshihiisa mooye wa cala allaah ilaahay korkiisa uun laa calaa gayrih waa xasri eh falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah kuwa mu'miniinta ihi ilaahay uun arrinkooda ha u dhiibtaan cid kale laakiin yay tala saaranin wamaa lanaa oo maxaa noo sugnaadayba ambiyadii ay yidhaahdeen wamaa lanaa oo maxaa noo sugnaaday allaa natawakala inaanaan tala saaran cala allaahi alla korkiisa maxaa noo sugnaaday ee alle aanaan u tala saaranayn ay ma aladii yamnacunaa waxa noo diidaya ee cudurdaarka noo ihi waa maxay walxaal qad hadaanaa uu nagu hanuuniyey alleh subulanaa waddooyinkayagii xaqa ahaa ee ilaahay uu jideeyey sharciga waafaqsanaa iyadoo alle uu nagu hanuuniyey walanasbiranna wallaahi lanasbiranna waxaanu ku sabri oonu ku sabri calaa maa kii aadaytumuunaa aada nagu dhibteen haddii maada mawsuula laga dhigo haddii masderiye laga dhigana dee masder ka dhalaali oo waxaad tidhaahdaa calaa maa aadaytumuunaa ay calaa iidaa'ikum iyaana dhibaatadaanna dhibteen waanu ku sabraynaa wa cala allaah ilaahay korkiisa uun falyatawakal ha tala saartaan almutawakiluuna kuwa wax tala saaranaya ilaahay uun ha tala saartaan wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kafaruu wixii gaaloobay lirusulihim rusushoodii waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum walle waanu idin saari oo waanu idin saari min ardinaa dhulkayaga waanu idinka saari aw latacuudunna ama way idinku soo noqon fii millatinaa diintayadii iyo dhaqankayagiiba idin dib ugu soo laaban ama waxa weeyaan dhulkayaga waanu idinka masdaafurin fa awxaa dabeed wuxuu u waxyooday ilayhim iyaga rusushii rabbuhum rabbigood wuxuu u waxyooday lanuhlikanna wallaahi lanuhlikanna waanu halaagi oo waanu halaagi aldaalimiina kuwa daalimiinta ah waanu halaagi oo waanu halaagi walanuskinannakum waxaananu idin dejin doonaa rusushiiyey oo aanu idin dejin doonaa alarda arlada ay ardahum ashu waxay yacni bedel ama ciwad ka tahay idaafadii oo ardahum kuwa waxa weeyaan ku dhaaranaya inay idin barabixiyaan intaanu baabi'inno ayaanu iyaga degaankoodii idinka idin dejin doonaa min bacdihim ay min bacdi ihlaakihim yacni halaagidda kuwa la halaagay dabadood ayaa degaankoodii aanu idin dejin doonaa rusushiiyey iyo intii rumaysay alla waxau ihi daalik ay ihlaaku aalimiina wa iskaanu rusul daalik halaaggaa daalimiinta la halaagayo iyo dejinta degaankoodii rususha la dejinayo liman mid ayaa uu sugnaaday marka daalika ismu ishaaruhu waxa uu u noqonayaa masaadirta laga keenayo afcaasha lanuhlikanna walanuskilanna oo ihlaaga iyo iskaanka ah marka dalik ay ihlaaku aalimiina wa iskaanu rusul halaaga aalimiinta la halaagayo degaankoodiina rususha la dejinayaa liman mid ayaa u sugnaaday kaasoo khaafa ka baqa huwa manku maqaami is-hortaagistayda alwuquufu bayna yaday illaah ka is-hortaagidda uu aniga iskay hortaagi doono qiyaamada ka cabsanaya kaa ayaa uu sugnaaday oo wakhaafa ka cabsada waciidi ay waciidii goodigayga iyo cadaabkaygana ka baqa kaasaa mansiladaa iyo maqaamkaa leh allah waxau ihi wastaftaxuu ay rusul rusushii waa gargaar dalbeen markii umamkii ay ku yacni madax adkaadeen ee rusushii ay rumayn waayeen ee ambiyadii ay ka quusatay ayaa ambiyada caado waxa u ah hadday umamkooda ka quustaan dee xagga ilaahay bay u ciirsadaan oo allay baryaan marka ambiyadii markay umamkii ka quusteen ayay ilaahay baryayaan oo ay weydiisanayaan inuu kala saaro uu kala xukumo iyaga iyo ummadahoogii allah waxau ihi markaa wastaftaxuu rusushii waa gargaar dalbeen ay alabu nasra min allah ilaahay ayaa ay weydiisteen inuu uga gargaaro oo uu ka guuleeyo waxa weeyaan kuwaa gaalada iyaga iyo gaalada uu kala xukumo ama wastaftaxuu ay alabuu lfatxa baynahum wa bayna aqwaamihim waxay dalbeen oo codsadeen in iyaga iyo ummadahoogii la kala xukumo waayo fatxigu waa bimacna alxukmi oo alabuu lxukma baynahum wa bayna umamihim marka wastaftaxuu marka fatxiga bimacna alxukmi lagu macneeyo macnuhu waxa uu noqonayaa wastaftaxuu rusushii waxay dalbadeen in la kala saaro iyaga iyo ummadahoogii oo ilaahay kala xukumo wakhaaba kullu jabbaarin caniid ilaahay waxau ihi markaa wakhaaba waxa hoogay kullu jabbaarin mid kibir badan oo khasbid badan dhammaantii ayaa hoogay kaasoo caniidin madaxadag ay mucaanidin marka xukumkii waxa uu noqday dee kuwaasi inay halaagsamayaan oo la cadaabayo ambiyada iyo intii rumaysayna ay guulaysanayaan oo janno ay gelayaan allah waxau ihi min waraa'ih min waraa'ihi kaa mutakabirka ah hortiisa waxa ahaaday waxaa la yidhaha lafdiga alwaraa waa min aladdaad waa kelimaadka macno iyo macnaha ka soo horjeeda laba macnoo mutaqaabil isku ah wada tusiya oo waraagu bimacna alamaamna waa noqdaa bimacna alkhalfina waa noqdaa hore iyo gadaalba marka iminka waxaa looga jeedaa bimacna alamaam wa kaana waraa'ahu malikun ya'khudu kula safiinatin qasba aayaddana waa tii ku soo aroortay macnuhuna wuxuu ahaa waxa ka horeeyey dee boqor dooni kasta xoog ku qaata waraa'ahum amaamahum maha gadaashooda markaa tanna waa la mid oo min waraa'ihi hortiisa waxa ahaaday kaa mutakabirka ah jahannamu jahannamo ayaa hortiisa ahaatay wa yusqaa waxaana laga waraabinayaa min maa'in biyo xaggood biyahaasoo sadiidin dheecaan ah waa qurunka iyo dheecaanka iyo dhiigga jidhkooda ka soo baxaya marka naarta lagu gubo ee jahannamo lagu shiilo kaasaa biyo u ah dheecaanka jidhka ahlu naarka ka soo baxaya allah waxau ihi yatajaracuhu wuu ka kabanayaa ay yatakalaf bian yashrab oo tafaculku wuxuu tusinayaa takaluf wuxuu isku dhibayaa inuu sidaa yeelo waanay ku adag tahay marka yatajaracuhu wuu ka kabanayaa oo waa isku dhibayaa intuu kabado ou iska dhigo ayuu haddana ku celinayaa waanu ku khasban yaho waa haraadan yahay waanu ku adag yaho oo hunguriga ma marayo yatajaracuhu waa ka kabanayaa walaa yakaadu kumana siganayo yusiiquhu inuu liqo hunguriga inuu u maruu socodsiiyana waa ku adag tahay wayaatiihi waxa uu imanaya kaas almowtu ay asbaabu lmowt sababihii geerida oo dhan ayaa dhinac walba kaga imanaya wixii lagu dhiman lahaa oo dhan wayaatiihi waxa uu imanayaa almowtu ay asbaabu lmowt geerida asbaabteediibaa u imanayso oo min kulli makaanin meel walba waxa uga imanaysa sababtii lagu dhiman lahaa laakiin ayaan darradu waxay kaga dhacday wamaa huwa mana ahaa ninkaasi bimayitin mid dhimanaya ilaan mar uun hadduu dhimanayo waabuu ka raaxaysan lahaa rafaadkan wa min waraa'ihi gadaashiisana waxa ahaaday cadaabun cadaab baa ahaaday cadaabkaasoo ghaliidun adag cadaab adagna waa ka dambeeyaa mathalu ladiina kuwii sifadooda iyo tilmaantooda ama xaalkooda kuwaasoo kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ka gaaloobay kuwii rabbigood ka gaaloobay mahalkooda iyo xaalkoodu waxa weeye acmaaluhum camaladoodu ka ramaadin waa sidii dambas oo kale oo halkaa jumlada khabarka la rido ama loo soo qadaro oo la yidhaahdo sida siiba weyhi uu qabo ay fii maa yutlaa calaykum kuwaa xaalkoodu waxa weeye fii maa yutlaa calaykum khabarka usoo qadar waa waxa laydinku dul akrin doono oo maxay ah acmaaluhum ka ramaadin marka jumlo la istinaafinayo oo la bilaabanayo hor laka dhiga acmaaluhumta acmaaluhum gaalada camaladooda ay qabanayaan ee adduunka ay ku samaynayaan ka ramaadin waa sidii dambas oo kale dambaskaasoo ishtadad ay ku adkaatay bihi dambaska alriixu dabayshu ay ku adkaatay oo dabayl daran ay heshay fii yowmin maalinna ay dabayl adagi heshay dambaska maalinkaasoo caasifin dabayshiisu ay aada u dhabanayso oo caasif ayaa waxaa lagu sifeeyey yowmka laftiisa ka-annamaa inuu yoomku dhabanayo waxa xoog u dhacaya ee waxa weeyaan dhabashada ama cusuufka lagu tilmaamayaana waa dabaysha maalintaa dhexdeeda dhacaysa oo macnuhu waxa uu noqonayaa caasifin ay dii riixin caasif maalin u saaxiiba dabayl xoog u dhacaysa marka dambas dabayl darani cidlo ka heshay maxaad ka filanaysaa ma waxbaa ka soo hadhaya sidaasoo kale weeyaan camalkoodu oo laa yaqdiruuna ma karayaan mimaa kii kasabuu ay kasbadeen calaa shay-in shayna kama karayaan wax alla waxay soo shaqaysteen ay camal adduunye ku sameeyeen shay kama helayaan sida dambaska dabayshaasi cidlada ka heshay aanay waxba uga hadhayn ayaa wax alla waxay adduun ku sameeyeen wax maanta baaqi uga ah oo uga badbaaday ama midho ay ka goosanayaan ama abaalmarin ay ka helayaan aanay jirin waayo dee asalkii iimaanka iyo tawxiidka ee camalka lagu aqbalayey ayay ka madhnaayeen markaa camalkoodii wuxuu noqday habaa'an mansuura boodhkaa la afuufay hawada la raaciyey allah waxau ihi dalik ay ilmumaal kaa la soo suureeye lagu soo tilmaamay oo camaladaa ay adduunka ku soo sameeyeen ee haddana baaba-a iyo waxa weeyaan burburka laga dhigay wax dabayli qaaday kaa lagu soo suureeyey huwa isagu addalaalu baadidii weeyi baadidii albaciidu ee fogeyd baadi fog weeyi oo camal an tawxiid lagu aasaasin dee midho laga goosan maayo allah waxau ihi alam tara ay alam taclam oo miyaanad ogeyn nebi allow ana allaha in alle khalaqa uu abuuray asamaawaati samooyinka iyo walarda arladaba bilxaqi xaq inuu ku abuuray in yasha alla hadduu doono yudhibkum waa idin tagsiinayaa oo waa idin baabi'inayaa wayaati waxaanu la imanayaa alle bikhalqin abuur abuurkaasoo jadiidin cusub intuu idinka idin baabi'iyuu idin rogo ayuu qolo kale idinku bedelan hadduu alla doono wamaa daalik arrinkaasina ma ahaanin waa inuu idin tagsiiyo oo khalqi cusub keenaa ma ahaanin bicasiisin mid ku culus oo ku adag cala allaahi alle ee waa u sahlan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay fi hadihi alaayaat bacdu anbaa'i alumami asaabiqa maca rusulihim umamkii hore wararkoodii iyaga iyo rusushooda dhex dhacay baa ilaahay inooga warramay oo markay yidhaahdeen wainaa lafii shakin mima tadcuunana ilayhi muriib waxaad noogu baaqaysaan annaku waa ka shakisannahay rusushii waxa ay ku tidhi afillaahi shakun faatiri asamaawaati waalard ma ilaahay baad ka shakisan tihiin jiritaankiisa iyo waaxidnimadiisa iyo uluuhiyadiisa isagoo cirarka iyo dhulalka abuuristooda bilaabay waxaa loogu sifeeyey alleh faatiri asamaawaati waalard waayo abuuristaa uu bilaabay waxay astaan u tahay ilaahay weynidiisa iyo wujuudkiisa iyo waaxidnimadiisa wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu macnuhu markaa waxa uu yahay sidee ilaahay uga shakiyaysaan iyadoo khalaa'iqda intaa leege cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysaba lihi ay daliiliyo calaamad u yihiin ilaahay jiritaankiisa ma allaha waxaasoo khalqiga abuuray ayaa mudan in laga shakiyo khalqigiisaaba calaamadu ah oo astaan iyo daliilu ah yadcuukum liyakfira lakum min dunuubikum waxay yidhaahdeen umamku sida ilaahay inooga waramay wa inanaa lafii shakin mima tadcuunana ilayhi muriib hadalkaasi wuxuu moodsiinayaa sida jamalkuba futuuxaatulilaahiyaha uu ku tilmaamayo kaannamaa rusushu inay iyagu agtooda dacwada kala yimaadeen oo waxay ku baaqayaan uu yahay waxay rusushu la timid marka rusushiibaa waxay dareensiinayaan dacwaday ku baaqayaan xaggooda inaanay ka iman ee ay tahay min allah xaqiiqa ahaanna ka u baaqayaa alle uu yahay iyaguna waxay soo gudbinayaan fariin la faray un ay tahay marka waxay yidhaahdeen yadcuukum liyakfira lakum min dunuubikum wa yu'ahirakum ilaa ajalin musamaa ilaahay baa idiin baaqaya ka idiin yeedhayaa waa allah waxaanuu idinku baaqayaa inuu idiin dembi dhaafo dibna idinku dhigo ajashiina ilaa inta laga gaadhayo dabeed waxay ku jawaabeen oo yidhaahdeen in antum ilaa basharu miluna turiiduuna an tasuduuna cama kaana yacbudu aabaa'una faatuuna bisulطaani mubiin waxay yidhaahdeen ma tihidin dad annaka nala mida mooye wax kale maxaadna dheertihin waxay rumaysan laayihiin oo maskaxdooda ka dhaadhicila bashar iyaga la jinsi ah oo sidooda wax cunayo oo cabayo oo guursanayo oo dhaqanayo oo dhisanayo oo dhalayo oo tarmaya bashar sifaadkii bashariyada leh in rasuul laga dhigo ayaa ka dhaadhicila saynu xalay soo tilmaanayna caqli xumo waxaa ugu filan geed iyo dhagax waxay ka qorteenna inay ilaah raalli uga noqdeen oo yidhahdeen waa ilaah rasuul addoonoon isagu ilaahnimo sheeganayna risaalo inay raalli uga noqon waayeen bashar baa tahay geedkii iyo dhagaxii basharku uu ka karaamo badnaana ay raalli uga noqdeen rabbi inay ka dhigtaan waa xamaaqada iyo caqli xumada gaalada wa qaaluu low kunaa nasmacu aw nacqil maa kunaa fii asxaabi saciir waa ta u sababaysa inay aakhiro ku calaacalaan caqli iyo samac iyo basar haddaanu leenahay halkaasi hanti nooma noqoteen saciira kumana anaan sugnaaneen laakiin waa caqli la-aan waa caqligaa dhagaxa iyo geedka aaminsiiyey risaaladii rusushana waxa weeyaan u diidaya waxay yidhaahdeen markaa xujo cad noo keena oo rasuulnimadiisana rumaynaysa rusushii markaa waxay ku yidhaahdeen in naxnu ilaa basharu milukum inta hore way u sallimeen oo waa usii daayeen waxay dhahan waa runtiinoo horta bashar idinka idinla mid aanu nahay malaa'ig ma nihin laakiin waxaanu idin dheerrahay dee dadku waa kala duwan yahay oo isku maqaam iyo isku darajo ma aha walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih ha yeeshee ilaahay cidduu doono ayuu ugu nicmeeyaa dee waxa uu doono annaka markaa ilaahay wuxuu noogu nicmeeyey dee nicmadii nubuwada iyo nebinimada ilaahay baana nicmadaa iyo galladaa iska leh oo cidda uu doono siinaya allahu aclamu xayu yajcalu risaalatah ilaahay baa u ogaal badan halka risaaladiisa uu dhigayo iyo cidduu rasuulnimo u dooranayo allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay waxa uu ka doortaa malaa'igta rusul uu ambiyada usoo diro dadkana wuxuu ka doortaa rusul uu basharka intiisii kale u diro oo rusushu waa laba alrusul almalakiya waalrusul albashariya rususha malakigiihi dee waa malaa'igta rabbi ee ilaahay u wakiisho acmaasha iyo howlaha kala duwan hadday waxyiga tahay hadday roobka tahay hadday qabashada nafaha tahay iyo hadday ilaalinta addoommada tahay iyo acmaasha kaleba malaa'igta ilaahay acmaasha ku kalifo waa rusulun malakiya rususha ilaahay dadka usoo diray ee dhulka ku suganna dee waa rusul bashari ah labada rusulbana alluunbaa doorta alrusul almalakiya wاrusul اlbashariya allahu yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaas marka ilaahay raxmadiisa nebinimada ciduu doonuu ku galladaystaa yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim raxmadiisa ciduu doono ayaa alla ku gaar yeelaa marka waxay yidhaahdeen bashar baanu nahay waa runtiin laakiin waxaanu idin dheerahay walakina allaha walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih qul inamaa ana basharu milkum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid nebi maxamedna waxaa lagu yidhi waxaad ku tidhaahdaa bashar iyo bani aadam idinka idin lamidaan ahay laakiin waxaan idin dheerahay waxaa la ii waxyoonayaa ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane subxaanahu wa tacaala marka waxaan idin dheerahay waa waxyiga samaawiga ah iyo nebinimada ilaahay ii doortay ee igu galladaystay waxay yidhaahdeen wma kana lana an naatiyakm bsulطaani ila biidn اllahi wcalى اllahi falyatawakl اlmu'minuun suurtagal nooma aha inaanu anaku mucjiso keenno oo aayaadkaad naga dalbaysaan iyo daliilkaad naga doonaysaan ilaahay oo idma oo keena mooye annaka gacanteeda kuma jiro marka waxaad annaka nooga dalbataanba dee daw ma aha waayo gacanteedaba kuma jiro annakaa haynana idinmaanaan odhan marka waxaan gacan noogu jirin annakuna aanaan ku andacoon dee inaad naga dalbataan daw maaha ee waa dulmi wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun ilaahay keligii kuwa iimaanka leh ha tala saartaan wamaa lanaa anlaa natawakala cala allahi waqad hadaanaa subulana walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna wacala allahi falyatawakal ilmutawakiluun waxaa lagu soo celceliyey tawakulka iyo tala saarashada waa muhimadda uu leeyahay darteed altawakulu calى اllah oo alictimaadu calى اllahi maca alahdi biاlasbaabi sharciya in ilaahay la cuskado ah iyadoo asbaabta sharciga ah lala imanayo inaad meel iska fadhiisato sabab la-aan tawakul lama yidhaah taas taasi waa tawaakul waa isdhigasho laakiin tawakulka sharciga ah waxa weeyi adoo ilaahay cuskanaya inaad sababtii sharciga ahaydna la timaado maxaa noo diidayo ilaahay inaanu tala saaranno iyadoo ilaahay nagu hanuuniyo xaqii dhibaatadiinna waa u sabraynaa ilaahayna ciddii tala saaranaysaa ha tala saarato intaasi markay dhacday ayaa waxay bilaabeen hanjabaaddii iyo hadidaaddii lagu yaqaanay gaalada iyo duqaadda xoog iyo awoodda maciinsada marka laga gar helo oo waxay yidhaahdeen lanukhrijannakum min ardina aw latacuudunna fii millatina walle arrinku hadduu sidaa yahay ama dhulkayaga waanu idinka saari dhulkiibay ka xigsanayaan hadda ambiyadan waxaa laga soo saarayay ummadahooga iyo qoomamkooda dhexdooda degaanka lagama lahayn dhalashada lagama lahayn haddana waxa gaal ama qofka daalinka an lagu yaqaanaa markaaba isagaa isxijisiinaya adigana bannaankuu kuu tuuraya waxay yidhaahdeen dhulkayaga oo dhulka ma keligood baa le rususha soo lama leh kamay dhalan oo degaankoodii ma aha iyaga waxay ka dhigayaan dad meel kale kaga yimid waana caadada lagu yaqaano jaahiliyada wakti walba waxay yidhaahdeen dhulkayaga walle waanu idinka saari ama diintayada iyo dhaqankayaga ayaa dib ugu soo laaban doontaan maaha macnaheedu hore inay u haysteen oo ay ka tegeen waayo sida saxdee caqiidada ahlu sunnuhu ay tahay waxa weeye ambiyadu waa macsuumuun qabla arisaala wa bacda arisaala inta loo waxyooday ka hor iyo inta waxa weeyaan loo waxyooday kadib labada jeerba jaahiliyada iyo xumaanta mujtamacaadku ay dhex dabaalanayaan iyaga ilaahay waa ka dhowray oo sharaftooda iyo maqaamkooda waa laga ilaaliyey marka hore ugumay jirin laakiin waxay leeyihiin uun ama diintayada qaata ama waanu idin barabixinoo waa idin masdaafurinaynaa laakiin taladu tooda ma aha alamru biyadi illaah alluu gacanta ugu jiraa arrinka oo dhammi markiiba ambiyada waa loo waxyooday waxaa loogu waxyoodo lagu yidhi lanuhlikana alaalimiina walanuskinanakum alarda min bacdihim aalimiinta waanu halaagaynaa oo waa baabi'in doonaa degaankoodii iyo dhulkoodiina idinkaanu idin dejinaynaa daalika liman khaafa maqaamii wa khaafa waciid waxaa guushaa iyo gargaarkaa gaadhaya kuwa ilaahay sortaagidiisa ka baqay waciidka iyo goodiga iyo cadaabka allana ka cabsaday ayaa helaya wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid ambiyadu markay umamkooda ka quustaan markaas ayay ilaahay tabaaraka wa tacaala micinsadaan oo ay alla baryaan marka marka ay xaaladdu halkaa culus gaadhay ayaa wastaftaxuu rusushii ilaahay waxay ka dalbadeen oo ka dal ka codsadeen in ilaahay iyaga iyo ummadihii uu kala xukumo oo shucayba markii ay u hanjabeen qoomkiisi ee lanukhrijannaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina walee adiga iyo inta ku raacdeba waanu ku barabixin ay ku yidhaahdeen ee si walba uu dacwadii ugu bandhigay dee waxa uu yihi rabbana aftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin ilaahayow annaka iyo qoomkayaganna soo kala xukun cid wax kala xukunta adaa ugu khayr badan allahayow tanna waa sidii oo kale istiftaaxu oo yacni waxay leeyihiin annaka iyo ummadahayagii ilaahayowna soo kala xukun ilaahay markaa waxa uu tilmaamay wakhaaba kullu jabbaarin caniid min waraa'ihi jahannamu wayusqaa min maa'in sadiid yatajarachu walaa yakaadu yusiiquh wayaatiihi lmowtu min kuli makaani wamaa huwa bimayit wa min waraa'ihi cadaabun haliid alla waxa uu tilmaamay cuquubada iyo cadaabka uu la kulmayo ruux kastoo ilaahay amarkiisa ku madax adkaa oo canaad ahaa oo haddana mutakabir kibraani ahaayoo dhibaato badan ahaa wixii uu mudanayo qof kastoo sifadaa lahaa ayaa ilaahay halkan ku tilmaamay oo waxa alla uu tilmaamay jahanami inay ka horayso waxa la waraabinayaana uu yahay ahlu naarka marka jidhkooda naarta jahanamo lagu gubo dheecaanka jidhkooda iyo dhiigga iyo dhididka iyo qurunka ka soo baxaya ayaa sharaab iyo cabitaan looga dhigaya nacuudu billahi min dalik wain yastakiisuu yugaasuu bimaain kalmuhli yashwi lwujuuh bi'sa sharaabu wasaa'at murtafaqa aayad kale alla wuxuu ku tilmaamo uu yidhi hadday gurmad iyo gargaar doonaan in loo gargaaro la waraabiyo waxaa lagu waraabinayaa oo loogu kaalmaynayaa biyo sidii saliid la dhalaaliyo dubkooda sare uu soo dhacayo oo gubaya wasuquu maaan xamiiman faqaaca amcaa'ahum aayaddii kalena alla waxa uu ku yidhi waxa la waraabiye biyo kulayl dhaafay markaasaa midhicirkoodiiyo uurkujirtoodii ay jarjareen oo uurkujirtii ay xagga dambe ka baxaysaa waxaa halkaa aynu ka qaadanaynaa cuquubada uu la kulmayo kaasi adayga iyo culayska ay leedahay yatajaracuhu walaa yakaadu yusiiquh waxa uu isku dayayaa inuu kakabaduu cabo kuma siganayo inuu hunguriga mariyo u liqo qadhaadhka iyo dhibaatada iyo xanuunka uu leeyahay darteed alla wuxuu tilmaamay asbaabtii lagu dhimanayay dhammaanteed dhinac walba inay kaga timid haddana aanu dhimanayn oo haddii uu dhimanaayo raaxay u noqon lahayd laakiin ma dhimanayo adduunka haddaynu ku naqaano uun nolol ama geeri xaalad saddexaad oo labadaa u dhaxaysa aakhire ka jirta oo la yidhaahdo bayna alxayaati waalmowt geerina maaha nololna ma aha waata alla ku tilmaamay uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya qofkii ahlu naarka ahaa naarta dhexdeedii kumana dhimanayo oo rafaadka ka raaxaysan maayo kuna noolaan maayo nolol wanaagsan uu ku raaxaysto bal iska dhaaf inuu ku raaxaysto ee mar kastoo dubkiisa iyo jidhkiisa sare u dhammaado jidh cusub baa loo abuurayaa si uu mar walba si hor leh u dhandhamiyo qadhaadhka iyo dhibaatada cadaabka kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab mar kastoo jidhkooda uu bislaaduu baaba'o waxaanu ugu bedelaynaa baa alla yidhi jidh kaloo cusub si ay cadaabkii si hor loo cusub u dhandhamiyaan dhibaatadiisa waxyaabaha ay ahlulcilmigu ogaadeen waxaa ka mid ah yacni qofka waxaa la yidhi mandiqatu lixsaas mandiqada ama meesha dareenkiisu uu ku wen yahay waa dubkan sare haddii dubkan sare la dhaafo ixsaaskii iyo dareenkii waa yaraanaya sidaa daraaddeed baa marka lagu mudayo irbadda inta hore ee dubkan maqaarkan sare waad boodaysaa laakiin intaas hadday dhaaftay hoos u dhaadhacdo waxaa laga yaabaa dareen badan inaanay yeelan marka waxa keenaya xikmadda ku jirta kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha mar walba dubkii iyo maqaarkii sare si cusub baa loogu abuurayaa si dhandhamada iyo cadaabkan joogtada ah ee ay mar walba dareemayaan uu daa'im u noqdo ilaan hadduu maruu intuu dhammaado uu ka go-ayo waxa weeyaan dee waabay ka raaxaysan lahayeen marka mar walba si cusub ayaa jidh cusub loogu abuurayaa ilaahay waxa uu tilmaamay darbu lmathal liacmaali lkufaar waxaa tusaale loo soo qaatay acmaasha ay adyacni gaaladu adduunka ku sameeyaan gaaladu ifka marka la joogo waxyaabo dee wanaag u muuqda ayay sameeyaan waxbay sadaqadaystaan waxa weeyaan samafal bay sameeyaan qaraabo xidhiidhin buu samayn karaa acmaal wan wanaagsan ayay adduunkii ku samaynayaan laakiin acmaashaa wanaagsani acmaal tawxiid iyo iimaan ku dhisan ma aha mar haddaanay tawxiid iyo iimaan ku salaysnayn dee camalkoodaasi waxaa lagu tilmaamay ka ramaadin ishtadad bihi ariixu fii yowmin caasif waxaa lagu tilmaamay dambas maalin dabayl badan oo dabayl xoogii ay dhacayso cidlo ay ka heshay dambas waxa weeyaan dabayli cidlo ka heshay miyay wax baaqi ka noqoni sow dhammaan wada qaadi mayso waxaa lagu masalay gaalo waxay adduunyada ku samaynayaan dambaskaa dabayshu heshay laa yaqdiruuna mimaa kasabuu calaa shay wax alla wixii ay kasbadeen iyo waxay camal adduunye ku soo sameeyeen wax ay ka helayaan oo abaalihii haba yaraatee ma jiro dalika huwa dalaalu lbaciid waxaa lagu tilmaamay baadi fog inay tahay baadidooda iyo gaalnimada ay ku jiraan dabeed alla waxau ihi subxaanah alam tara ana allaha khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq in yashaa yudhibkum wayaati bikhalqin jadiid wamaa dalika cala allahi bicasiiz nebi allow miyaanad ogeyna ma aanad arag in ilaahay cirarkiiyo dhulalkaba uu xaq ku abuuray hadduu doonana inuu idin tagsiin lahaa abuur cusubna uu keeni lahaa wain tatawallow yastabdil qowma gayrakum uma laa yakunuu amhaalakum haddii aada jeedsataan waxaa alla idinku bedelanayaa dad kale ayuu idinku doorinayaa dabeed idinkoo kale noqon maayaan ee way idin dhaamayaan oo kuwa ilaahay yaqaano caabudoo ka cabsada ayuu idinku bedelan idinku haddaa ilaahay garan weydaan arrintaasina ilaaha casiiskaa kuma cusla ee waa u sahlan tahay qaalat waxay tidhi rusuluhum rusushoodii afillaahi ma ilaahaybaa shakun shaki uu ku sugan yahay ma alle jiritaankiisa iyo waaxidnimadiisa iyo uluuhiyadiisa ayaa shaki ku sugan yahay allihii faatiri samaawaati samooyinka abuuristooda bilaabay iyo walardi arlada ma allahaas ayaa shaki ku sugan yahay shaki kuma sugna ee idinkaa lunsan yadcuukum waxa uu idinku yeedhayaa alleh liyakfira si uu idinku dhaafo lakum idinka min dunuubikum ay dunuubakum dembiyadiinna si uu idinku dhaafo oo wayuakhirakum uu idinku dibdhigo ilaa ajalin ilaa muddo muddadaas oo musaman la magacaabay qaaluu waxay yidhaahdeen umamkii ambiyada loo diray in antum ay maa antum idinku maydaan ahaanin rusushiiyey ilaa basharun bani aadam mooyaane bani aadamkaasoo midlunaa annakana la mida turiiduuna waxaad doonaysaan an tasuduuna inaad naga hor joogsataan camaa kii kaana ay ahaayeen yacbudu kuwa caabuda aabbaa'unaa aabbayaashayo efaatuunaa bal noola kaalaya bisultaanin xujo xujadaasoo mubiinin cad oo rasuulnimadiinna rumaynaysa qaalat waxay ku tidhi lahum iyaga rusuluhum rusushoodii waxay ku yidhaahdeen in naxnu ay maa naxnu annaku maanaan ahaanin ilaa basharun bani aadam mooyaane basharkaasoo midlukum idinkoo kale ah walaakina allaha ha yeeshee allah yamunnu waxa uu ku galladaystaa calaa man yashaau cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah ay binnubuwati waalrisaala nebinimo iyo rasuulnimo ayuu cidduu doona alla siiyaa wamaa kaana lanaa annaka noomay sugnaanin oo suurtagal nooma aha an naatiyakum inaanu idinla nimaadno bisulaanin xujo ama mucjiso inaanu keenno annaka nooma suurowdo ilaa biidni illaah ilaahay oo ogolaado idma mooyaane wa cala allah ilaahay korkiisa uun falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta wamaa lanaa oo maxaa noo sugnaaday allaa natawakala fii allaa natawakala oo aanaan u tala saaranayn cala allaahi alla korkiisa bal maxaa naga mancinaya oo noo diidaya tawakulka alle aanu tala saaranayno walxaal qad hadaanaa ilaahay uu nagu hanuuniyey subulanaa wadooyinkayagii xaqa ahaa ilaahay uu nagu hanuuniyey walanasbiranna wallaahi lanasbiranna waanu ku sabri oo waanu ku sabri calaa maa aadaytumuuna waxaad nagu dhibteen waa u adkaysan doonaa calaa iidaa'ikum iyaana ama dhibaatadaadna dhibteen waa u sabraynaa wa cala allah ilaahay korkiisa uun falyatawakal ha tala saartaan almutawakiluuna kuwa wax tala saartaa wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lirusulihim rusushooda waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum waanu idinka bixin oo waanu idinka bixin min ardinaa dhulkayaga aw latacuudunna ama waxa idinku soo noqon fii millatinaa diintayada iyo dhaqankayagii fa awxaa wuxuu u waxyooday dha ilayhim iyaga rusushii rabbuhum rabbigood wuxuu u waxyooday lanuhlikanna walle waanu halaagi oo waanu halaagi aldaalimiina kuwa daalimiinta ah walanuskinannakum waxaananu idin dejin doonaa rusushii iyo intii rumaysayay alarda ay ardahum degaankoodii iyo dhulkoodii baanu idin dejin doonaa min bacdihim ay min bacdi ihlaakihim halaagistooda dabadeed ayaanu degaankoodii idin dejin daalika haddaba madkuurkaa la soo sheegay oo ah ihlaaku daalimiina wa iskaanu rusul in daalimiinta la halaago rusushana degaankoodii la dejiyaa liman mid ayaa uu sugnaaday ciddaasoo khaafa ka cabsatay maqaamii is-hortaagidayda aakhiro uu iskay hortaagayo oo wakhaafa ka baqa waciidi goodigaygana ka cabsooda wastaftaxuu waxay rusushii dalbadeen in la kala saaro iyaga iyo ummadahoogii oo la kala xukumo wakhaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin mid kasta oo kibraani ah oo waxa weeyaan khasbid badan ama muquunin badan ayaa halaagsamoo hoogay kaa mutakabirka ohoo caniidin ay mucaanidin madax adag min waraa'ihi waxaa ka horeeya kaa mutakabirka ah jahannamu jahannama ayaa ka horaysa wayusqaa waxaana laga waraabinayaa mimaa in biyo xaggood biyahaasoo sadeedin dheecaanka ahlunaarka ka baxa ah yatajaracuhu dheecaankaasi wuu ka kabanayaa oo wuxuu isku kalifayaa inuu kabado iyadoy dhib ku tahay oo aanay u fududayn walaa yakaadu kumana siganayo yusiiquhu inuu liqo yacni way ku adkaanaysaa hunguriga inuu u maro wayaatiihi waxa uu imanaya mutakabirkaas almowtu geeridii ay asbaabu lmowt asbaabtii lagu dhimanayay oo dhan ayaa u imanaysa min kulli makaanin meel walba way kaga imanaysaa wamaa huwa manuu ahaanin bimayitin mid dhimanaya wa min waraa'ihi gadaashiisana waxa ahaaday cadaabun cadaab baa ahaaday cadaabkaasoo haliidun adag mathalu ladiina kuwii sifadooda ama xaalkoodu waxa weeye kafaruu gaaloobay oo birabbihim rabbigood ka gaaloobay xaalkoodu waxa weeye acmaaluhum camaladoodu ka ramaadin waa sidii dambas oo kale ama uba soo qadaroo fii ma yutlaa calaykum waxa laydinku dul akhriyi doono ayaa xaalkoodu iyo sifadoodu ay tahay oo waa maxay waxaa laydinku akhriyi doonaa waa tan soo socota acmaaluhum nimankaa gaalada ah camaladooda iyo waxay adduunyada ku samaynayaan ee ama samafal ama xidhiidhin ama yacni waxa weeyaan sadaqo ama wax la mid ah waxay adduunyada ku samaynayaan ee wanaagihi ka ramaadin ilan qaacidada camalka lagu aqbalaa waa aliimaanu walikhlaas waa iimaan oo tawxiid inuu ku salaysan yahay oo ilaahay dartii loo sameeyey sunadii nabigana uu waafaqsan yahay salى اllahu alayhi wasalam wman yakfur biاliimaani faqad xabita camalu wahuwa fi اlaakhirati min alkhaasiriin marka ruuxu iimaanka hadduu ka kufriyo dee camalkiisu waa burayaa waanu baaba'aya marka nimanku iimaan mar haddaanay lahayn dee camalkoodii waa burbur iyo baaba aan sal iyo raatoona lahayn acmaaluhum camaladoodu gaaladaasi karamaadin waa sidii dambas oo kale dambaskaasoo ishtadad ay ku adkaatay bihi dambaska alriixu dabayli dabayshii ay ku adkaato dabayl darani ay heshay fii yowmin maalin dhexdiina dabayl adagi ay heshay maalinkaasoo caasifin ay dii riixin caasif dabayl xoog u dhacayso u dhabanaysa u saaxiib ah yacni maalin dabayl darani ay dhacayso dambas ay cidlo ka heshay oo kale ayaa camalkoodu la mid yahay gaaladu waxay sameeyaan oo laa yaqdiruuna ma awoodayaan mimaa kii xaggiisa kama awoodayaan kasabuu ay kasbadeen ee adduunyada ku soo sameeyeen calaa shayin waxba shaynaba wax alla waxay camal ku soo tabceen ee ku soo daaleen adduunyada shay ay uga aayayaan iyo midho ay ka goosanayaan iyo abaalmarin aakhire ay ka helayaan midna ma jirto waayo iimaankii ayaanay ku salayn oo dee gaalay ahaayeen alla waxau ihi dalik madkuurkaa lasoo sheegay laydiin soo suureeyey ama lasoo tusaaleeyey huwa isagu addalaalu waa baadidii albaciidu ee fogeyd alam tara ay alam taclam oo miyaanad ogey nebi allow anna allaha in alleh khalaqa uu abuuray alsamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada bilxaqi xaq inuu ku abuuray in yasha hadduu alla doono yudhibkum waa idin tagsiinayaa oo waa idin baabi'inayaa wayaati waxaanu la imanayaa oo uu keenayaa bikhalqin abuur abuurkaasoo jadiidin cusub wamaa daalik arrinkaasina ma ahaanin inuu idinka idin baabi'iyo oo qoom kale idinku beddeshaa ma ahaanin bicasiizin mid ku culus cala allaahi alla korkiisa ee waa u sahlan tahay allah waxau ihi wabarazuu way u banbaxeen khalaa'iqdii lilaahi alle ayay usoo banbaxeen jamiican xaal ay yihiin dhammaantood bankii qiyaamaa laysugu yimid oo loo soo banbaxay faqaala aducafaa dabeed waxay yidhaahdeen kuwii taagta daraa ee ducafada ahaa ee la daciifsadee adduunyada lagu lugooyey liladiina kuwii waxay ku odhanayaan istakbaruu isweyneeyey oo ah kuwii madaxda ahaayee hoggaanka iyo hormoodka ugu ahaa habowga iyo halaagga kuwii u horseeday ayaa waxay ku odhanayaan innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka tabacan ay taabiciina kuwa idin raacsan idinkaanu idinku dayanoo idin dabagallay ee fa hal antum idinku ma tihiin muqnuuna kuwa naga deeqaya cannaa annaga min cadaabi illaahi cadaabka ilaahay xaggiisa min shay-in ay shay ah wax uun waxuun ma nooga taraysaan oo ma nooga deeq ma naga deeqaysaan ama ma naga difaacaysaan cadaabka alleh qaaluu waxay odhanayaan mustakbiriintii madaxda u ahaa ee yacni hoggaanka ugu ahaa xumaantu waxay ugu jawaabayaan low hadaana allah haddii ilaahayna hanuunin lahaa la hadaynaakum waanu idin hanuunin lahayn haddaanu hanuunsanna oo hanuunkana la waafajin lahaa dee hanuunkaanu idinku baaqi lahayn laakiin annakuba waa habowsanayn waxay odhanayaan sawaaun waxa isku mid ah calaynaa korkeenna waxa isku mid inoo ah ay mustawin calayna waxa ku siman oo isku mid inoo ah ajazicnaa inaynu argagaxno am sabarnaa iyo inaynu sabiro waa isugu keen mid oo sawuhu waa khabar muqadam ah mubtaduhuna waa labada ficil ee dambe masterka laga dhalaaliyo ayaa mubtada mu'ahara ah waana meelaha la yidhaahdo waa sabki bilaa saabiga oo iyadoo xarfu master aan u jirin ayaa haddana ficilka master laga dhalaalinaya waa sabki bilaa saabiga marka wajazacunaa wa sabrunaa sawaaun calayna weeyi inaan argagaxno iyo inaan sabiraa waa isugu kaya mid oo maa lanaa nooma sugnaanin min maxiisin meel aanu cadaabka ilaahay uga cararo ama u ciirsanno u kaga badbaadno nooma sugnaanin wa qaala waxau yihi ashaydaanu shaydaankii ibliiskii weynaa ee gaal iyo shayaadiinta kaleo dhan madaxda u ahaa ayaa waxa uu yidhi lamaa goortii qudiya la xukumay alamru arrinkii markii arrinkii la xukumay ee la kala hagaagay fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir gaalana naar ay gashay muslimiinna ay janno galeen ee la kala xukumay ayuu naarta dhexdeedii ugu khudbadaynayaa wuxuu ku odhanayaa markay ku soo urureen ina allaha alle wacdakum wuxuu idin ballanqaaday wacda alxaqi ballanqaadkii dhabta ahaa ayuu alla idin ballanqaaday oo yacni waxa weeyaan dee aakhiro waxaa ku badbaadaysaan iyo janno waxaa ku gelaysaan iyo naar waxaa kaga nabadgelaysaan ballanqaadyadii dhabta ahayd buu alla idiin ballanqaaday calaa alsinati rusul carabadii rususha ayaa ballanqaadkaasi ilaahay idinku soo gaadhsiiyey wawacadtukum anoo ibliisoo shaydaankii weynaa ihina waan idin yaboohay ay wacdan baaila ma odhanayo dee isagu wacdan baailane laakiin waxaa macnaha laga fahmayaa ballanqaadka ilaahay wuxuu ku tilmaamay wacd alxaq ballanqaadkii dhabta ahaa buu ilaahay idiin ballanqaaday wawacadtukum anuuna waxbaan idiin ballanqaaday waa ballanqaad beena ay wacdan baaila fa akhlaftukum dabeed anigu ballantaydii waan idinkaga baxay wamaa kaana mana ahaanin lii aniga calaykum korkiinna iguma ahaanin min sulطaanin ay min quwa wax xoog iyo awoodana idinkuma muquunin oo nin intaan fooda soo qabtay aan idhi khasab iisoo raac dee idinkuma jiro ilaa an dacawtukum laakin dacawtukum ha yeeshe waan idin yeedhay uuno waan idin gacan haadiyey uun fastajabtum lii markaas ay ajiibteen oo ay aqbasheen falaa taluumuunii haddaba hay canaananina oo waluumuu canaanta anfusakum nafyihinna canaanta maa ana anigu ma ahaanin bimusrikikum kii idin gargaaraya ee gurmad idiin noqon kara ma ihi oo aslu suraakh qofku markuu qayliyo isagoo gurmad doonaya isoo gaadha ayaa ay ka timid suraakh marka mid idiin soo gurmanaya oo idiin gargaaraya anigu ma ihi wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimusrikhiya idinkuna kuwa ii gargaaraya oo gurmad iisoo gelaya dee maydaan ahaanin innii anigu ayuu odhanayaa kafartu waa ka gaaloobay bimacnaa waan diido oo waa dafiray bimaa kii ashraktumuuni aad ila wadaajiseen alle min qablu hore adduunka markaynu joognay wadaajintaa ilaahay ila wadaajinaseenee iigu shariik yeelayseen maanta waan diidoo waan dafiray ina aldaalimiina daalimiintuna kuwii nafahooda ku dulmiyey shirkiga iyo kufrigu lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya cadaab kulul baanay daalimiintu leeyihiin nin walowba xajisa weeyi wa udkhila waxaa la geliyey aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey jannaatin jannooyin baa la geliyey jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda biidni rabbihim rabbigood idankiis iyo oggolaanshihiisana ay ugu waarayaan ilaahay u oggolaadee ugu nicmeeyey taxiyatuhum salaantooda ay isku salaamayaan fiihaa jannada dhexdeeda salaamun waa salaam waxay isku salaamayaan waa salaamun calaykum waa tii adduunyadaba ay isku salaami jireen allah waxau ihi alam tara alam taclam miyaanad ogey nebi maxamedow iyo qof wal oo mukhaatab ay u suubato khitaabka in loo soo jeediyo kayfa daraba allaahu sida alla uu uga yeelay maalan tusaale kelimatan kelmad siduu uga yeelay tusaale kelimadaasoo ayibatan wanaagsan miyaanad ogeyn ama arag sida ilaahay kelmad wanaagsan tusaale ugu soo qaatay hiya kelimadaa wanaagsani usoo qadar mubtado oo ka shajaratin waa geed oo kale geeddaasoo tayibatin wanaagsan geeddaa wanaagsan oo asluhaa jiriddeedu haabitun ay dhulka ku sugantahoo xididadeeda iyo jiriddeedu dhulka ay ku dheer tahay wa farcuhaa laamaheeduna fi samaa xagga sare ay ku sugan yihiin waa geed wanaagsan oo jiriddeeduna dhulka ay ku sugan tahay laamaheeduna xagga sare ay ku sugan yihiin oo samada maanta waxaa looga jeedaa dee kullu maa calaaka fahwa samaa ay kaa sarrayso dheer tahay geeddaa wanaagsan oo tu'tii siinaysa saaxibahaa saaxiibkeeda ukulahaa midhaheeda oo tu'tii waa min aliitaa oo aataana laba mafcuul bay qaadataa marka kii hore waa uu ku lahaa ka kalena usoo qadaro waa saaxibaha marka tu'tii geedaasoo tu'tii siinaysa saaxibaha saaxiibkeeda siinaysa ukulahaa midhaheeda siinaysa kulla xiinin xilli walba wakhti kasta siinaysa biidni rabbihaa rabbigeed waxa weeyaan idankiisa iyo ogolaanshihiisana ku siinaysa wayadribu allah ilaahay waxa uu yeelayaa alamhaala dad yacni tusaalayaasha linnaasi dadka wuxuu ugu soo qaadanayaa lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan wa mathalu kalimatin kelmad tusaalaheeda iyo mahalkeedu waxa weeyi ama sifadeedu kelmaddaasoo khabiisatin xun kelmad xun sifadeediiyo xaalkeedu wuxuu la mid yahay ka shajaratin sidii geed geeddaasoo khabiisatin xun geeddaa xunoo ujtuhat laga fujiyey min fowqi alardi arlada korkeeda laga rujiyey oo laga saaray taasoo maal lahaa aanu u sugnaanin min qaraarin wax sugnaanshiye aanu u sugnaan oo jirid iyo xidid hooseba aan lahayne dhulka iska dul saarayd oo laga dul siibay uun ayaa ay la mid tahay yuhabbitu allaah ilaahay waa sugayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilqowli hadalkii ayaa uu ku sugayaa hadalkii athaabita ee sugnaa fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyada ayaa uu ku sugayaa iyo wa fi laakhirati aakhiraba wayudilu اllah ilaahay waa hallaynayaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ana oo wayafcalu اllah ilaahay waxa uu samaynayaa maa yashaau waxa uu doono haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa awalan inay bani aadamkii iyo khalaa'iqdii ay alle usoo bambaxayaan oo buruusku waa bambax waayo dadkii marka lasoo xashrinayo qiyaamaha waxaa laysugu keenayaa fii ardin mustawiya laa taraa fiiha ciwajan walaa amta dhul siman oo bannaan siman oon tog iyo taag midna aan lahayn ayaa laysugu keenayaa marka ummaddii waa isu soo bambaxaysaa dabeed alla waxa uu tilmaamay alxiwaar aladii yajri bayna ahli اnnaari اducafaa wاlmustakbiriin fi اnnaar dooda yacni waxa weeyaan ahlu naarkii naarta dhexdeeda dooda ku dhex maraysa kuwii taagta daraa ee la daciifsaday ee iska dameeridhaan raacdayga ahaa kii calanka u taagee sacabka u garaacaba daba dhaqaaqayey kuwii xumaanta loo horseeday iyo waxa doodaya kuwii madaxyoweyntii maalka iyo madaxtinimada iyo hogaankaba u hayey ee iyagu xumaanta horseedka ugu ahaa ayaa doodaya marka masaakiintii ducafada ee la daciifsaday ee la lumiyey ayaa kuwii lumiye waxay ku odhanayaan dee idinkaanu idin raacsanayne maanta cadaabka wax ma nooga qabanaysaan arrintu maanta dee xaqiiqadii iyo runtiibaa hortooda timide waxay odhanayaan low hadaana allahu la hadaynaakum haddaanu hanuunsan nahay ayaanu idin hanoonin lahayn waxba idinma qaban karo waxay ku odhanayaan sawaaun calayna ajazicna am sabarna maa lanaa min maxiis waa isugu keen mid haddaynu maanta argagaxnoynu waxa weeyaan dhawaaqnoynu dhulka isla dhacno iyo haddaynu adkaysanoynu sabiro waa isugu keen mid oo inooma kala duwanaa waid yataxaajuuna fi nnaari fayaquulu ducafaau liladiina stakbaruu ina kuna lakum tabcan fahal antum mugnuuna cana nasiiba min annaar qaala aladiina stakbaruu ina kullu fiiha ina allaha qad xakama bayna alcibaad ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa marka ay naarta dhexdeedii ku doodayaan waxa weeyaan kuwii ducafada ahaa iyo mustakbiriintu aayaddaasi waxay xoojinaysaa in niqaashkani uu yahay fi nnaari laa fi lcarasaat banaankii qiyaamo waa laga yimid ee naarta dhexdeedii inay tahay waayo labada qowlba waa jiraan doodani ma waxay ka dhacaysaa carasaat lqiyaama iyo banka qiyaame mise naarta dhexdeeda markay galaan marka aayaddani waxay rajaxaysaa doodu inay tahay fi nnaar waid yataxaajuuna fi nnaar markaasaa kuwii ducafadii la daciifsaday waxay ku odhanayaan madaxyaweyntii lugooyey idinkaanu idin raacsanayne maanta wax ma noo taraysaan oo cadaabka ma naga fudaydinaysaan waxay odhanayaan mutakabiriintii kulligeen naartaynu ku jiraa in allaha qad xakama bayna alcibaad addoommada alla waa kala xukumee nin walowba halkaaga xajiso ha dhaqaaqin saasay odhanayaan waxaa kaloo alla uu tilmaamay shaydaankii weynaa ee shar oo dhan madaxda u ahaa ibliis ayaa markii naarta uu ku hobsadee la wada galay ee lagu soo ururay ayuu jahanamo dhexdeeda ugu khudbadaynayaa wuxuu odhanayaa ilaahay wuxuu idiin ballan qaaday ballanqaad xaq ah aniguna waxbaan idiin yaboohay anigu ballantaydii waan idinkaga baxay ninna maan khasbin oo foodda maan soo qaban laakiin waan idiin baaqay oo xumaantuun baan idiin qurxiyey dabeed intaad ilaahay caasideen baad aniga yaa deecdeen maanta aniga hay canaananina ee lafihiinna canaanta ninna maan khasbine khiyaarkiinna igu raacdeen waxba idinma tari karo idinna waxba ima qaban kartaan dadkiina waa la kala xukumay daalimiintuna cadaabkaasaa hanti u ah weliba wuxuu odhanayaa waan idinku diidoo waan dafiray maanta waxaad ii samayn jirteen ee shirki ahaa waan idinkaga baxay aayaadka kalena alla waa ka ku tilmaamay waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaaan wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin marka dadkii lasoo xashriyo qiyaamaha waxay ahaanayaan kuwii la caabudi jiray kuwii caabudi jiray cadow bay u noqonayaan cibaadaday caabudi jireenna way diidayaan oo way dafirayaan kallaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda waa ka gaaloobayaan cibaadaday u samayn jireen waxaanay noqonayaan kuwo ka soo horjeeda oo col daahii go-ay ayay ku noqonayaan waxa markaa qofka muuminkaa munaasab u ah shaydaanka sidaas ah ee berri toole kaaga baxaya markaad ugu baahi badnayd dee maanta inaad adiguna cadow ka yeelato ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir ilaahay waa kaaga digay oo laguuma qarin cadaawadiisuna waa caddahay waana cadaawad guunoo soo jireen ah oo laga soo bilaabo aabbaheen aadam iyo ummunaa xawaa jannada wixii ka soo saaree u sababay dee isaguu ahaa ilaa maantana waa kaa ina daba taagan ee cadaawadiisu ay guunka tahay marka shaydaanka sidaasa in nasteex laga dhigtoo la maqlo waa khasaare iyo ayaan darro hadhow ku dhaxalsiinaysa dee calaacal iyo citaab wakhti aan calaacal waxba kuu tarayn waajibku markaa waxa weeye maanta intay goori goor tahay naf iyo shaydaan inaad geed adag isaga xidho rabbi iyo rasuulkiisana aada adeecdo oo waddadooda aada qaaddo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay shaydaanka markuu inoo sheegay inuu atbaacdiisii ka beri noqonaayo tabaru'u shayطaani min atbaacihi fi nnaar ayaa waxaa laynoo sheegay fawzu lmu'miniina biاljanna mu'miniintuna janno inay ku guulaysanayaan waudkhila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati jannaati tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha biidni rabbihim taxiyatuhum fiiha salaam allah waxau yihi mu'miniintii iimaanka iyo camalka saalixa a kulmiyey jannooyinka sifada alaa la geliyey waanay ku waarayaan taxiyatuhum fiiha salaam waxay isku bariidinayaan ay isku salaamayaan jannada dhexdeeda waa salaamun calaykum salaamtaa weeyi waa tii adduunyadaba ay isku salaami jireen malaaigtaa salaamaysa wاlmalaaئikaةu ydkuluuna عalayhim min kuli baab salaamu عalaykum bima sabrtum fanicma cuqba daar markay muuminiintu jannada galaan albaab walba malaa'igtiibaa uga soo gelaysa oo u hambalyaynaysa iyagoo ku odhanaya nabadgelyaa korkiina ahaato waxaa ku nabad gasheen sabirkaa soo sabirteen sababtiisa alla ilaahe waxa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday daarta aad gasheen cidhib wanaaggeeda jannada ah ayaa wanaagsanaaday malaa'igtiibaa sidaa u salaamaysa salaamu calaykum ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa salaamaya oo nabadgelyadaa iyo ammaankaa siinaya oo ku salaamaya salaamun qowla min rabbi raxiim iyaga dhexdooda ayaa isa salaamaya dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum fiiha salaam marka iyagiibaa isa salaamaya malaa'igtiibaa salaamaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa salaamaya markaasaa nabad iyo ammaan oo dhammi u soo hoyanaya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan darbu mathalin litawxiidi washirki waxaa tusaale la yaab badan ilaahay u soo qaatay towxiidka iyo shirkiga towxiidka waxaa lagu tusaaleeyey geed wanaagsan oo jiriddiisu dhulka ay ku xididaysato ku xeel dheertahoy si fiican ugu sugan tahay laamihiisuna cirka iyo xagga sare ay isku shareereen ayaa towxiidka lagu tusaaleeyey ka shajaratin ayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi اsamaa geedkaasoo tuutii ukulahaa kula xiinin biidni rabbiha waxa weeyaan wakti walba midhaheeda siinaysa saaxiibkeeda geedkaas waxay mufasiriintu ku tilmaameen waa annakla waa geedka timirta oo geedkaa timirtu waa geed adag oo jirid adag oo nafci iyo dheef badan oon marna midho laga waayin maraaxisha u maro oo dhan mar walba lagu intifaaco wax laga goosto geedkaasi waxaa la yidhi waa geedka timirta waxaa lagu shabahay geedtimireedkaas jiridiisu dhulka ay ku sugnaatay laamihiisuna ay dhaadheer yihiin mar walbana midhaha laga guranaayo kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam kelimada tawxiidka ee ilaahay waxdaaniyadiisa lagu qiraayo iyo risaalada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo kelmad khayr iyo wanaag oo dhan waxaa lagu tusaaleeyey geedka wanaagsan ee qiimaha iyo qadarkaa leh oo jalaaluddiin asuyuuti marka uu fasiraayo aayaddaas jalaaleynka wuxuu ku odhanayaa kadalika kalimatu liimaani haabitatun fii qalbi lmu'min waxa uu yihi sida geedkaa timirtaa jiridiisu dhulka ugu sugnaatay ugu xididaysatay ugu dheeraatay oo kale ayaa kelimada iimaanka iyo tawxiidku qalbiga mu'minka ay ugu sugantay ugu xididaysatay wa camaluhu yascadu ila asamaa camalkiisuna samada ayaa loo koryeelayaa ilayhi yascadu lkalimu اطayib wاlcamalu الsaalixu yarfacu wayanaaluhu barakatuhu wa hawaabuhu fi kuli waqtin camalkaa wanaagsan iyo tawxiidkaas barakadiisa iyo abaalmarintiisu wakti walba muuminka waa soo gaadhaysaa waxa uu ku maelay jalaaluddiin asuyuuti yani waxa weeyaan kelimadaa tawxiidka uu yidhi sida geetimireedkaasi jiridiisu dhulka ay ugu sugnaatay laamihiisu ay u dhaadheeraadeen ee cirka ay isugu shareereen midhihiisu mar walba loo manaafacaadanayo sidaas oo kale ayaa tawxiidka qofka mu'minka ah qalbigiisa ku sugan waxa uu noqonayaa mid qalbigiisa ku xididaystay sida jiridaasi ay dhulka ugu xididaysatay waxa weeyaan camalka wanaagsan ee tawxiidkaasi uu dhalayo iyo midhaha ka soo go-ayo oo acmaashii iyo cibaadaadkiiana sida laamaha geetimireedku cirka ay isugu shareereen ayaa camalkiisana kor loogu qaadayaa xagga sare waxa uu yidhi sida geedka midhihiisa mar walba loo manaafacaadanayo ayaa barakada iyo abaalmarinta tawxiidku adduunye iyo aakhiraba uu aaya ruuxa muwaxidkii maelka iyo tusaalaha halkaas ayaa laga qaadanaya waxaa lagu maelay kelimatu lkufri kelmadii gaalnimadana waxaa lagu maelay geed xun oo midho la manaafacadsada aan lahayn oo jirid adagoo dhulka ku xididaysatay aan lahayn oo baraka iyo wax la dheefsada ama hadh la hadhsada aan lahayn ayaa lagu maelay oo geedkaa xumi hadh la hadhsada ma leh oo cadeed laga hoos galo midho laga goosta ma leh oo la manaafacadsado jirid adagoo dhulka ku xididaysatay ma leh oo sidaa haddii loo qabto dhulkaa laga dulqaadayaa sidaas oo kale ayaa kelimada kufriga iyo xumaan oo dhammi aanay raad iyo waxa weeyaan xidido adag aanay lahayn oo barako iyo laamo wanaagsan oo laga gurto aanay lahayn oo habaad iyo sugnaansho aanay lahayn oo dee baatilku waa zuulaya oo marnaba sugnaan maayo marka waxaa lagu maelay ka shajaratin khabiisatin ijtuhad min fowqi alardi maa lahaa min qaraar ilaahay labadaa tusaale markuu usoo kala qaatay tawxiidkii iyo shirkigii iyo camalkii wanaagsanaa iyo camalkii xumaa ayaa alla wuxuu tilmaamay inuu mu'miniintana ku sugayo qowlka xaqa ah if iyo aakhiraba gaaladana uu hallaynayo iyo dadka lumay yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabit fi lxayaati addunya qowlkii xaqa ahaa waa kelimada tawxiidka ayaa adduunyada intay joogaan mu'miniinta ilaahay ku sugaya wa fi laakhira aakhirana waa ku sugaya waxaa lagu fasiray waa fi lqabri oo qofkii marka uu dhinto ee qabriga uu galo ee munkar iyo nakiir u yimaadaan ee ay su-aalaan man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuk rabbigaa waa ayo nebigaagu waa kuma diintaadu maxay ahayd mu'minka waxaa lagu sugayaa bilqowli haabit oo wuxuu odhanayaa rabbi allah wa nabiyi muxamed sala allahu calayhi wasalam wa diin lislaam wuxuu odhanayaa rabbigay waa allah waa kan adduunyada kusoo caabudi jiray nebigaygu waa muxamed sala allahu calayhi wasalam waa kii xaqa noola yimid eenu raacneenu rumaynay diintaydu waa islaamka waataan ku dhaqmi jiray een ku noolaa een ku dhintay sidaasuu odhanaya laakiin munaafiqii iyo gaalkii fayaquulu ha ha laa adri samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqultu gaalkii iyo munaafiqii afka ayuu kala qaadaya oo wuxuu odhanayaa waxba garan maayo dadkoo waxle un baan maqli jiro waan ka daban odhan jiray ayuu odhanaya ilaahay waxa uu tilmaamay inuu mu'minka ku sugayo qowlka xaqa ah adduunyada iyo aakhiradaba wayudilu llahu aalimiin laakiin daalimiinta waa hadlaynayaa oo xaqa waafajin maaye waa ka baydhayaan wayafcalu llahu maa yashaa ilaahay wuxuu doonuu samaynayaa oo mu'minka waa waafajinayaa xaqa gaalka iyo munaafiqana waa hoojinayaa oo u hiilin maayo waana xikmadda iyo cadaaladda ilaahay baa keensatay waxa weeyaan muuminkana in la waafajiyo gaalkana la khudlaaniyo oo la hoojiyo allah waxau ihi wabarazuu waxay usoo banbaxeen lilaahi alle jamiican xaal ay yihiin dhammaantood faqaala waxay yidhahdeen dabadeed adducafaau kuwii taagta daraa ee la daciifsaday liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu iskibriyey inaa anagu kunnaa waxaanu ah in lakum idinka tabacan kuwa idin raacsan ee fahal antum idinkuma tihiin muqnuuna kuwa naga deeqaya cannaa anaka min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa xaggiisa ma nooga taraysaan min shayin ay shay a waxuun qaaluu waxay odhanayaan mustakbiriintii low hadaana allah haddii ilaahayna hanoonin lahaa la hadaynaakum waanu idin hanoonin lahayn idinkana sawaaun waxay isugu mid ah calaynaa korkayaga ajazicnaa inaanu argagaxno am sabarnaa iyo inaanu sabiro waa isugu kaaya mid oo maa lanaa nooma sugnaanin min maxiisin meel aanu cadaabka alla uga cararo ama u ciirsannaa nooma sugnaanin wa qaala shaydaanu shaydaankii waxa uu yidhi lamaa goortii qudiya la xukumay alamru arrinkii ee ahlu jannihiina ay jannadii galeen ahlu naarkiina ay naartii galeen ayaa ahlu naarkii intuu u khudbadaeyey waxa uu ku yidhi ina allaaha alleh wacdakum wuxuu idin yaboohay wacda alxaqi yaboohdii iyo ballanqaadkii xaqa ahaa ayaa alla idiin ballanqaaday wa wacadtukum aniguna waxaan idiin ballanqaaday ay wacdan baatila dee ballanqaad beena ayaan idiin qaaday oo fa akhlaftukum waan idinkaga baxay anuu ballantaydii haddii aan shaydaanahay wamaa kaana iimana ahaanin lii aniga calaykum idinka korkiinna min sulطaanin wax awood iyo quwo ah korkiinna iigumay sugnaaninoo dee ninna xukumaan soo qaban ilaa an dacawtukum inaan idiin yeedhay mooyaane oo dabeed fastajabtum aad i ajiibteen lii aniga waan idin yeedhay uun idinna waa i dabagasheen ee falaa taluumuunii aniga hay canaananina waluumuu canaanta anfusakum nafihiina maa ana anigu ma ahaanin bimusrikikum kii idin gargaaraya wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimusrikiya kuwa aniga ii gargaaraya waayo inii anigu kafartu waaban ka gaaloobay inii anigu wuu odhanayaa kafartu waan ka gaaloobay bimaa kii ashraktumuuni aad ila wadaajiseen alleh min qablu hore markaan adduunyada joognay ina aalimiina aalimiintu lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuujiya waudkhila waa la geliyey aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna sameeyey jannaatin jannooyin baa la geliyey jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaala ayin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda biidni rabbihim rabbigood idankiisana ay ugu waarayaan taxiyatuhum salaantoodu fiihaa jannada dhexdeeda salaamun salaam weeyi oo salaamun calaykum ayay isku salaamayaan alam tara ee alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow kayfa daraba allaahu sida alla u yeelay maalan tusaale uga yeelay kelimatan kelimo kelmaddaasoo ayibatan wanaagsan hiya kelimadaa ayibadee wanaagsani ka shajaratin waa geed oo kale geeddaasoo tayibatin wanaagsan geeddaa wanaagsan oo asluhaa asalkeeda iyo jiriddeedu haabitun dhulka uu ku sugan yahay wa farcuhaa laamaheeduna fi samaa xagga sare ay ku sugan yihiin oo ay sarreeyaan geeddaasoo tuutii siinaysa saaxibahaa saaxiibkeeda siinaysa ukulahaa midhaheeda kulla xiinin wakhti walba biidni rabbihaa rabbigeed idankiisana ku siinaysa wayadribu allah ilaahay waxa uu yeelaa alamhaala tusaalayaasha linnaasi dadka wuxuu ugu yeelaa lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu si ay ugu waantoobaan wa mathalu kalimatin kelmad sifadeed iyo tilmaanteedu waxa weeye kelimadaasoo khabiisatin xun ka shajaratin waa geed oo kale geeddaasoo khabiisatin xun geeddaa xunoo ujtusat laga fujiyey min fowqi alardi arlada korkeeda laga fujiyey taasoo maal lahaa aanu u sugnaanin min qaraarin wax sugnaansho iyo xidid hoose midna aan lahayn yuhabitu allah ilaahay waa sugayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli hadalkii buu ku sugayaa hadalkii athaabiti ee sugnaa hadalkii xaqa ahaa iyo kelimadii towxiidka ayaa uu mu'miniinta ku toosinayaa fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyada iyo wa fi laakhirati aakhiraba oo qabrigana jawaabta xaqa ah ayaa alla waafajinaya oo ku sugaya wayudilu اllahu ilaahay waa luminayaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ah wayafcalu اllahu alla waxa uu samaynayaa maa yashaau waxa uu doono wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online